bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya kuna soo dhawaada warkii subaxnimo ee reediyo muqdisho qodobada wararka qodobada wararka reediyo muqdisho kuwooda ugu doroona waxaa ka mid a magaalooyinka baydhabo iyo kismaayo oo maalintii labaad ay ka soconayaan doorashooyinka mudanayaasha aqalka hoose ee baarlamaanka dalka ee kuraastooda ee jaallo labada magaalo suuqyada caalamka waxaa hoos u dhacay qiimaha lacagta la kala siisto oo ay sabab u tahay natiijada doorashada dalka maraykanka ka soconaysa heerka ama cadadka uu ka helay ninka u tartamaya xisbiga jamhuuriga ah donald trump iyo labada xisbi oo aad iskugu dhow codadkii la tiriyey gobollo ka mida dalka maraykanka madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeellena waxa uu qaabilay guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal abukaato cumar dhegey
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
kuwaasi waxay qaar ka mid a qodobada wararka rediyo muqdisho kuwoodii ugu door karoona waa sagaalka bisha koo iyo tobnaad laba kun iyo lix iyo toban warkii oo fidsan magaalooyinka kismaayo iyo baydhabo oo xarumo kumeel gaar waa dowlad goboleedyada jubbaland iyo koonfur galbeed waxaa ka soconaysa maalintii labaad doorashada mudanayaasha baarlamaanka aqalka hoose ee kuraastooda ay taallo magaalooyinkaasi waxaan qadka telefoonka kula xiriirnay wariyaasheena jooga magaalooyinka kismaayo iyo baydhabo aadan maxamed salaad aadan kismaayo iyo siraaji sheekh isxaaq waxayna inala wadaagayaan sida xilligaani ay ku sugan yihiin magaalooyinkaasi iyo qabanqaabada loogu jiro in maanta lasoo doorto mudanayaal ka tirsan baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan aqalka hoose
salaamaalkum aad baad umaasan tahay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa maalintii labaad ay sii gudagali doonaan haddii allaha wadda ogolaado doorashada xildhibaanada aqalka hoose iyadoona maalintii shalay ahayd la doortay toddobo kursi maantana waxaa loo fadhiyaa in lasoo saaro ilaa iyo labaiyo toban kursi sida ay sheegeen mas-uuliyiinta guddiga doorashada ee heer federaal iyo heer maamul goboleed oo ku wada sugan magaalada kismaayo hadda waxaa sii xaroonaya ergooyinka qaar ka mida qabaylada markaasi doonaya in ay xildhibaanadooda doortaan kuwaas oo hadda kusii qulqulaya howlka doorashadu ay ka dhaceyso saacadaha soo socda ayaa la filaya in la bilaabo gelinka hore sida guddiga ay sheegeen ilaa iyo laga gaaro duurkii waxaa la dooran doonaa ilaa lix mudane gelinka dambena lix kale sida markaa guddigu inoo xaqiijiyeen marka doorashada sidaas ayay maanta u dhici doontaa iyadoo afarta beriga soo socotana ay sii socon doonto iyadoona jubbaland laga doonaya afartan iyo laba xildhibaan toddoba ka midna maalintii shalay ahayd lasoo saaray halka inta kale ahaasanna qayb ka mida maanta lasoo saari doono magaalada kismaayo guud ahaan waxaa ka jira culeys aada u fara badan oo qeybaha kala duwan ee bulshadu ay dareemayaan guryaha ayaa qiimahooda aada u kacay sidoo kale waxaa aada u mashquulsan hoteelada oo dadkii ugu badnaa ay ku sugan yihiin oo aanan laga helin xitaa qolo laga kiraysto sidoo kale wadooyinka ayaa aada u mashquul ah oo gaadiidku ay mashquul ku yihiin islama-aantana waxaa socda baaritaano ay wadaan ciidamada amniga oo lagu xaqiijinayo ammaanka oo si weyn looga dareemayo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyadoona gebi ahaanba heega la geliyey dhammaan ciidamada dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan nabad sugidda iyo sidoo kale kuwa booliska kuwaas oo xaqiijinaya amniga guud ahaan magaalada kismaayo iyo nawaaxigeeda doorashaduna waxay tahay mid u socotaa si habsame leh aada umaasan tahay magaalada baydhabo guud ahaan sawir guud haddii aan kaa siiyo jawga waa degan yahay waxaad moodaa oo dadkao dhan ay wada hadal haayaan doorashooyinkana ka soconaya magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana lagu dooranayo xubnaha ka mid noqonaya aqalka hoose shalay saad la socoto doorasho ayaa ka dhacday ilaa iyo toddoba xubnood oo ay ku jiraan ama ay u badnaayeen xildhibaanada ku jiray baarlamanka
dowladda soomaaliya ee hadda waktigeeda sii dhammaanayo oo uu ka mid ahaa maxamed sheekh cusmaan jawaari guddoomiyaha baarlamanka dowladda federaalka soomaaliya maanta ilaa iyo sideed kursi ayaa la rajeynayaa in ergooyin aada u tiro badan ay doortaan oo ay ku doortaan magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed sharmaarko hadda waxaan kaala hadlayaa xarunta madaxtooyada kumeel gaarka ee magaalada baydhabo gaar ahaan hoolka looga talagalay inay ka dhacaan doorashooyinka waxaa kusoo qulqulaya ergooyin aada u tiro badan oo runtii ah kuwa maanta dooranaya xildhibaanada aqalka sar aqalka hoose ilaa iyo sideed xubnood oo uu ilaamiyey guddiga doorashada amniga guud ee gobolada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo ayaa si aada loo adkeeyey goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaanna waxaa ammaankeeda si gaara u ilaalinaya ciidan si gaara looga tababaray oo isugu jira ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed ciidanka midooda africa amisom oo nabad ilaalinta u jooga soomaaliya kuwooda burundi iyo uganda marka runtii gebi ahaanba waa la adkeeyey soo galitaanka magaalada baydhabo way ku adag tahay runtii qofkii maanta ku cusub magaalada baydhabo inuu iska soo galo waa baro controllo oo runtii dadka lagu baarayo iyo gaadiidka ayaa la sameeyey si loo sugo ammaanka islamarkaana aan u dhicin waxa liddi kuwa ammaanka marka waxaa sidoo kale jiraa in goobahaasi doorashooyinka ay ka dhacayaanna si aada loo adkeeyey hoteelada ergooyinka ay jiifaan si aada ammaankooda loo adkeeyey magaalada tan waxay noqotay magaalada ugu dadka badan ama kuraasaha aqalka hoose ee laga soo xulaya tir ahaan waxay gaarayaan sharmaarko toddobaatan ilaa iyo sideed xubnood oo aqalka sare koonfur galbeed umatali doona dowladda federaalkana hore ayaa looga doortay magaalada marka waxaa la ceeridaysa magaalada ergooyin kumanaan gaaraya oo ka kala yimid degmooyinka iyo gobolada koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana ah kuwa wax dooranaya siyaasiyiin xildoon ah ayaa iyaguna magaalada ku sugan siyaasiyiin xilal kala duwan ugu soo qabtay dowladihii soo maray dalka oo had jeertan wasiiro ah xildhibaano ayaa iyaguna ku sugan magaalada marka magaalada waxaad moodaa jawgeeda mid aada u degan inuu yahay dadka reer koonfur galbeed gaar ahaan kuwa magaalada baydhabana ee labadii qofood ay iska hor timaada inay ka sheekaysanayaan doorashooyinkan iyo habka ay u socdaan
aad bay umahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen wariyaasheena jooga magaalooyinka baydhabo iyo kismaayo aadan maxamed salaad iyo siraaji sheekh isxaaq oo naga warbixinayay saaka sida ay ku waabaraysteen magaalooyinkaasi oo maalintii labaad isu diyaarinaya qabashada doorashooyinka mudanayaasha baarlamaanka aqalka hoose ee dalkeena madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabelle cali cabdulaahi cosoble ayaa magaalada jowhar ku qaabilay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal
waad mahadsantihiin adiga guddoomiye iyo wafdigaaga guddiga doorashooyinka dadban muxuu ahaa heer qaran inaad maanta nagu timaadaan xarunta hirshabeelle isla markaana aada soo aragtaan sida ay u socdaan howlaha doorashooyinka runtii dhiirigelin ayay noo tahay sababtoo ah annagu waxaan nahay dowlad goboleedkii ugu dambeeyey ee dhisma weli annagoo aanan salka dhigin weli annagoo aanan howlihii gaarka u ahaa dowlad goboleedkana muxuu ahaa tallaab ka qaadin ayay hawshaan inaan soomaaliya si aysan dibudhac uga dhicin doorashooyinka inaan ka qayb qaadanno ayaa muxuu aha lama huraan noqotay annaguna waxaan go-aansanay in aan bal arrinta ayadaa dedejinno maanta hadduu ilaahay yidhaahdo waxaad nagala qayb qaadan doontaan doorashadii aqalka sare sidaan jecelnahayna inaan saddex cisho oo soo socota wixii ka dambeeyana inay bilaabato doorashadii aqalka hoose runtii annaguna taariikh ayay noo tahay soomaaliyana taariikh ayay u tahay in wax badan oo la jiitamiyo maana haddii howl loo istaagaa in pressure under pressure in lagu shaqayn karo oo muddo gaaban wax badanoo waqti dheer iska soo jiitamaya in lagu qaban karo ayada nafteeda waxaan rajeynaynaa in ay ka soo baxaan labada aqalba dad ay ku qanacsan yihiin dadka deegaanka oo ah hirshabeelle ku matali kara aqalka sare iyo aqalka hoose intaba soomaalina wax ku oolu ah aqoon-yahano ah karti leh soomaalinimadu ku weyn tahay nabadda jecel dhinaca kalena aqalka sare waxaan aada xoogga u saarnay inay haweenka helaan xuquuqdii ay ku lahaayeen oo muxuu ahaa runtii sideedda xubnood laba xubnood oo ka mid ah haween ayaa ku tartamaya aqalka hoosena runtii ha dhib badnaado balse waxaan xoogga saari doonaa ayagana inay haweenka xuquuqdooda helaan dhib waa lagala kulmayaa dhibka waxaa lagala kulmayaa huna waa labada dhinacba wax raggii oo diidan dumarkii inay yimaadaan iyo dumarkii oo aada arkaysa naftoodii inay ka qaybgalkoodii heerkii loo baahnaa inuusan gaarsiisnayn
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi cusuble oo warbaahinta qaranka la hadlayay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ciidamada ammaanku waxay ka sameeyeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada dhinaca kale ciidamada ammaanku waxay wadeen howlgallo ka dhan ah nabadiidka al-shabaab oo ay ka wadeen qeybo kamid a gobolka hiiraan afhayeenka maamulka gobolkaasi maxamed nuur dabaashe oo aan wax ka weydiinay xaaladda ayaa nooga waramay howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamadu ay sameeyeen
oo dadka ah macnaha nabaddiidka lagu tuumayo amba u muuqdo waxyaalahaas waa lagu soo qabtay sida ugu dhaqsi badanna iloo sharciga la horgeyi doono qofkaan dembi lahaynna la sii dayi doono qofkii dembi lahaynna dembigiisa lagu qaadi doono taasna ay ka hadlay xeeraalyaha gobolka runtii marka mar haddii howlgal bilowdo wax badana la qabanaya waana dhehaysaa in dad badan la qabto marka runtii waxaa soo dhan waa dhacan kulley waanan meel fiican in arrintaas noo maraysa hadda insha allahu tacaala waxaan jecalnahay in tilaab kale ato kasi wanaagsan la qaado gobolka o dhan ba
waxaa la leeyahay saraakiisha ku sugan gobolka hiiraan howlgalkoodii ka dhanka ahaa haraadiga maleeshiyaadka al-shabaab ayay ka bilaabeen oo lagula dagaalamayo cadowga nabaddiidka ah iyagoo dhibaateynaya dadka shacabka marka bal howlgalladii ka socday gobolka hiiraan maxaad waraad ka haysaa
runtii goobaha gobolka hadda magaalada gudaheeda aan ahayn oo tuulooyinka ka fogfog sida hadda kasoo qaad tarajamta oo kaleeto iyo baar iyo oo dhan kastaba laho hadda kolley goobaha cadowgu hadda ay ku dhuumaaleystaan ah ay ku tageen ciidamadu howlgallo runtii alqaacidadana halkaas waa looga guulaystay ciidankeenana hadda wax dhibaataha kasoo gaara ma jiraan oo hadda kolley wax nabadgelisyo nabadgelya oo kusoo laabtay marka runtiina waxaan jecelnahay tilaabtaas inay marba mar isku sii dhiibto si ay kulley ay ugu wafqamaan magaalada beledweyneeta burgur
magaalada xudur waxaa laga heergeliyey xarun lagu dhaqan celin doono dhallinyarada la qalday ee ka midka ah nabadiidka al-shabaab kuwa oo doonaya inay mar kale ay dib uga baxaan maleeshiyaadka al-shabaab kadib markay ogaadeen meesha ay ku wadaan al-shabaab dhallinyarada inay tahay meel adduun iyo aakhiraba aan u wanaagsanayn maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa warbixintan inooga soo diray xudur munaasabad lagu daahfurayay xarun lagu dhagan celin doono dhallinyarada la qalday ee ka imaanaysa maleeshiyada shabaab ayaa waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi aadan farey xildhibaan ibraahim buule maamulka gobolka iyo ururada bulshada ku dhaqan magaalada xudur ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin wuxuuna faahfaahiyey muhiimadda ay leedahay xarunta dhagan celinta
dadkod goomaka jaanqaadan lankas dhiibay macnaha kooyko masalshaasiidhaaja walaa jaray unagi tumishan jar maskuma jar walaa maskantiligiyaarkas dhiibo oo walaa bilibbiina haanay maskantis ku sugnaada marnana horeyna jaanqaada miimaraysanan usigeen waayo walaa maskantisligiyaaryahayaamismi malaaqali aadan wiir oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan xaruntan dhagan celinta loogu samaynayo dhallinyarada la qalday
xildhibaan ibraahim buule oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa baaq u diray hay-adaha danaynaya xaruntani inay si toosa uga howlgeli karaan gabagabadii munaasabadda waxaa soo xidhay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi aadan faray isaga oona sharaxay xirfadaha kala duwan ee xaruntan lagu baran doono
xaruntan ugu talagaleed inay ahaato xarunta dhinacilinta ee gobolka bakoor hadda laga bilaabayo dadkaas laga dhinacilinayo marka koowaad waxaa la baraya diinta islaamka waxaa la baraya dad aqoonleh waxaa kaloo la baraya arrinta iyo qorista af soomaaliga ama af soomaaliga si qofku waxaan u qoran karo waxaan u aqrin karo intaa kadib markii wax qorista la qoro waxaa la baraya xirfado uu ku shaqaysto maadaama marka hore qofka la qalday uu ku ruqay xaladii soo noqdaba bulshada ku dhex taagay waxaa laga yaabaa hadduu xoolo waayo oo lacag waayo inuu haddana caloolo ku muuqdo sidaas daawadeed waxaa la barayaa xirfado ay ka mid yihiin hakaamada makaaniga alxanka elektroniga kumbiyuutarada iyo waxyaalaha maxamed xasan cabdiraxmaan warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada xudur aad baad u mahadsan tahay maxamed waxaa lagu guda jiraa tirintan cododka dadka maraykanka ay dhiibanayaan oo ay ku soo dooranayaan madaxweynaha hogaamin lahaa afartan sane ee soo socota ka oo bedelaya madaxweynaha wakhtiguu ka dhammaaday ee barack obama donald trump iyo hillary clinton ayaa aada iskugu dhow gobollo badan oo la saadaalinayay in mar hore labada ay ku kala bixlayeen waxaana trump uu taariikh horleh uu ka sameeyey gobollo xisbiga dimuqraadiga oo codad badan uu ka heli jiray waxaana inta badan isbeddel uu ku yimi saadaalinta la sameynayay ciidda madaxweynaha maraykanka noqonaysa dad badan ayaa aaminsanaa in hillary clinton oo ay noqonayso madaxweynaha maraykanka marka la gaaro codbixinta dadka maraykanka si fudud taasi ma dhicin laakiin waxa isbeddel ku yimi qaabkii loo malaynayay gobollada xisbiga dimuqraadiga ay codadka ka helaan waxaana uu sameeyey kaambeynkii ugu tirada badnaa saacadihii ugu dambeeyey waxaana uu iskaga daba noqday gobollada lagu kala baxo ee tobanka ah marka laga yimaado afartanka gobol ee dadka maraykanka ay caddahay cidda ay doortaan labada xisbi natiijada codadka uu helay donald trump ayaa waxay sababtay in dhammaan suuqyada caalamka ay hoos u dhacaan qiimaha lacagta la kala siisto marka laga reebo lacagta dahabka ah haddaba si aan wax badan uga ogaano waxaan qadka teleefoonka kula xiriiray cismaan maxamed axmed dhagacadde oo ka mid ah national congresska maraykanka kana mid ah xisbiga dimuqraadiga ah ee dalka maraykanka waxaana weydiiyey xaaladda sida ay tahay xilligan
waa run sharmaarke xaaladda doorashada ee wadanka maantay si lama filaana oo waxyaabo lama filaana ayaa dhacay gobollo la moodayay hillary clinton inay waa mar hore guulaysanayso ayaa noqday gobollo aada cidhiri u galay oo kamid yahay gobolka wisconsin iyo gobolka michigan oo aan labada marnaba la malaysanayna inay arrintasaan u dhacayso hadda ciriiri badan ayaa jira weli asaga hadda ma guulaysan ayadana ma guulaysanin laakiin donald trump wuxuu muujiyey firfircooni badan waxaana muuqata hadda inuu dhinacay laga yaabo inay waxay u dhici kartaa dhinac kasta hadda sheekada waa gartay gobollada marka ee hadda laysku haysto oo dhiman codadkooda waa kuwee
weli waxaana lagu dhawaaqan gobolka florida waxaana lagu dhawaaqan gobolka michigan gobolka wisconsin waxaana lagu dhawaaqan gobolka pennsylvania laguma dhawaaqan weli goboladaas waa gobolada aan u malaynayo in laga go-aamin doono qofkii ku guulito uu heli doono khaasatan gobolka michigan iyo gobolka wisconsin labadaas gobol oo isku dhegan qofkii ku guuleysta ayaa heli doona doorashada madaxtinimada haddii uusan asaga labadaas gobol helin oo ayada ay hesho sida hadda loo badinayo ayada ayaa guulaysanaysa haddii uu mid ka mid a asaga helo waxay u badan tahay inuu asaga guulaysto
marka kaasi waxa uu ahaa cismaan maxamed axmed dhagacade oo ka mid ah national congresska dalka mareykanka kana mid a saddexda qof ee soomaalida ah ee kongareeska ku jira sidoo kalena ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ah oo loolan xoogan ugu jira sidii ay ku hanan lahaayeen hogaaminta madaxtinimada dalka mareykanka afartan sane ee soo socota gobolka michigan waxaa jooga oo aan wax ka weydiiyey isna xaaladda sida ay tahay iyo cidda la filan kara inay wax kuguulayay ku guulaystaan doorashada injineer cabdixamiid maxamed cali dacar waxaana uu sheegay inay adag tahay xaaladda laakiin waxa uu meesha uusan ka saarin in hadba qofka ku guulaysta uu noqon doono qofka hogaamin doona maraykanka afartan sano ee soo socota arrimaha la xiriira doorashada maraykanka iyo halka ay kala marayaan waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaada wararka iyo barnaamijyada kale ee radio muqdisho dhinaca ciraaqna haddaan eegno ciidamada ciraaq ayaa wada howlgallada ka dhanka ah kooxda daacish waxaana ay ciidamadu ay xoojiyeen dagaalka ka dhan ah iyagoo sameynaya xulafo carab iyo kurdiyiin ah magaalada raqas sida loogala wareegi lahaa ciidamada isku dhafka ay ku jiraan kurdiyiinta dowladda turkiga ayaa kasoo horjeysatay oo sheegtay in aysan u arag kuwa ka qayb qaadanaya xasilinta magaalada raqa marka laga saaro daacish ama ka saari kara maadaama turkiga kooxda kurdiyiinta ay u yaqaanaan inay qeybka yihiin argagixisada warkii waad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa cidda warka iyagu sheego maqal iyo qoraal baa isagoo ah waxay dib uga daalacan karaan radio muqdisho dhande